madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheikh ayaa waxa uu ka qayb galay shir ay soo qaban qaabisay dowladda turkiga oo loogu hadlayey arrimaha siyaasiga ee caalamka kaas oo ay ka soo qayb galeen madaxda dowladaha caalamka shirkan oo ah mid sanadle islamarkaana lagu qabtay magaalada antaaliya ku taala koonfurta dalka turkiga ayaa xasan sheekh waxaa ku casuumay xukuumadda ankara oo ka mid ah dowladaha kusoo duulay soomaaliya boobkan ku haya khayraadka waddanka dhaqaalaha dalkan curyaamiyey war ka soo baxay madaxtooyada loogu aramiya dowladda federaalk ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalk uu kulamo gaargaar ah la qaadanayo madax ka socota waddamada adduunka waxaana la filayaa in xasan sheekh oo heshiisi hor leh oo lagu xaraashayo waddanka la galo dowlado shisheeye tan iyo markii dib loo doortay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa waxuu heshiisyo qarsoodi ay kuwa muuqdaba la galay dowlado ku yaala caalamka kuwaas oo doonaya in ay boobaan khayraadka ummadda soomaaliyeed isagoona kaalmayo taakalo ugu raadsanaya dagaalka dhicisoobay ee ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab